wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii hambaliyada iyo heesaha toddobaadkan barnaamijka waxaa idiin daadaheynaya ismaaciil xuseen farjar iyo falastiin axmed iimaan heeso iyo warqado heese aan filaya inaad si weyn uga heli doontaan iyo weliba warqadihii aad noo soo qorteen ayaaad dhegaysan doontaan dhambaallo kala duwan baynu u haynaa oo weliba qaarkood dee dhegaystayaashu ay soo qorriyeen oo magaranaysa qaarkood waa gaagaaban yihiin qaarkood waa dhaadheer yihiin falastiin imaanaa ka horreeyo mise adiga warqadda ugu horreysa bal aan noo soo qabto waddankan waxaa la yidhahdaa gabdhaha la hormarya haye warqadani waa hambalyo waxaa diraya reer saalax mire reer ismaaciil jaraf reer cabdi cartan reer carab aadan reer xirsi suge reer cabdi cilmi sharmaarke siciid qaline iyo xaaskiisa iyo deeqe axmed maxamed iyo xaaskiisa cabdiraxmaan muuse caamir jibriil xoosh iyo xaaskiisa maxamed daaheeye iyo xaaskiisa iyo bahje isaaq cumar sitin maxamed saalax iyo maxamed cabdi qarash iyo cismaan cabdi samatar dhammaan dadkaasi waxay hambalyo kaliya laaba u dirayaan mudane waxay yidhaahdeen sakariya carab cadan sakariye suxufi iyo marwo fawziye saalax mire oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa gaar ahaana hoteelka safaari waxay leeyihiin isku waara ubad qayrqaba kala hela aamiin ayaanu leenahay falastiinay dhinacaygana waraaq baa gacanta ku jirta wadnayaal hareeraha lagaga soo xardhay oo aada loo soo qurxiyey waa hambalyo meher waxaa lagu bilaabay maxamed faarax aw cali yuusuf faarax aw cali iyo saleebaan faarax aw cali mahad faarax aw cali siciid faarax aw cali xuseen faarax aw cali aadan faarax aw cali ciise faarax aw cali mustafe faarax aw cali caasho faarax aw cali kinsi faarax aw cali seynab faarax aw cali hodan faarax oo cali sahra faarax oo cali luul faarax oo cali safiya faarax oo cali xaliimo faarax oo cali yaasiin moxamed faarax oo ku magac dheer madaale maxamed ismaaciil faarax aamina ismaaciil faarax hawo ismaaciil faarax idris ismaaciil faarax cismaan ismaaciil faarax qaasim ismaaciil faarax deeqa ismaaciil faarax racme ismaaciil faarax saado ismaaciil faarax mustafe ismaaciil faarax cabdinaasir ismaaciil faarax iyo cabdulaahi ismaaciil faarax iyo guud ahaanba qoysweynaha reer faarax aw cali waxay hambalyo meher u dirayaan ayaa layidhi boqorka iyo boqoradda cabdirashiid ismaaciil faarax iyo marwadiisa fayse ibraahim bidar oo sabtidii lasoo dhaafay meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa codsi baa lasoo raaciyay fadlan waxaanu idinka codsanaynaa ayaa layidhi inaad noogu soo deysaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waraaqda saasaa lagu soo qoray waan idiin soo deynay dhammaan magacyadii ku qoraana waa idiin akrinay markana kaalmihii sugaanta ismaaciil bal warqadahaan ka yarana sina dhegaystayaasha haddii aad dhinacii sugaanta tidhi waxaa noo soo qabanaya fanaanada khadiija hiiraan heesta waxaa la yidhaahdaa abowe abowe ha waxaan filaya in ereyadeeda wiil baa la qaadi jiro wiilkuna wuxuu dhihi jira abaayo marka waa abowe iyo abaayaynu ka leenahay waxay leedahay adduunyada dhammaanteed inta joogta adaan kaa arkooday naftu ku ogolaatay waxaan kugu aqoonsaday in kugu ammaanay indheergarab indheergarab in araggaaga oo qurax
Thank you. dadka galay ma ogtahay maalinkan ku caashaqay ereygaada tiriba abuurka igaga yar weli abuuga adduunyada dhammaanteed intaa joogta waxaana kugu aqoonsaday n kugu amaanay indargarad inaad tahay aragaaga oo qura ku maaliibsadan adduunyada aragaaga oo qura ku maaliibsadan adduunyada waah waah waxaas ah heesa falastini warqadan ismaaciilow waa salaan waxay naga soo gaartay cabdiladiif barrow eedan oo ku magac dheer cabdiladiif ganay arlaadi waxa uu halkan ka salaamayaa wuxuu yidhi dhammaan reer barrow eedan oo kale ah cabdiraxmaan barrow eedan cabdinuur barrow eedan cabdulaahi barrow eedan cabdifataax barrow eedan faadimo barrow eedan shaakira barrow eedan muslimo barrow eedan xabiibo barrow eedan nimco barrow eedan naseexo barrow eedan dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan dalalka koonfur africa ethoobiya magaalooyinka laascaano baydhabo janaay bardaale bayeed iyo tuulada qoondhood waxauu leeyahay salaan qiimo badan ayaan hawada idiin soo marinaya waan gartay waraaqyadii isu xusisay salaamaha laisu diri jiray xilliyadii hore waraaqda dhankayga aan gacanta ku hayo waxaa la yidhi waxaan halkan ka salaamaynaa daadiyayaasha barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waan kaa qaadnay ayaan leenahay waxaa la yidhi waxaan halkan hambaliyo farxad oo dhalasho aan u diraynaa dadka kale ah annagoo abaa la yidhi dadka dirayaa lasoo horreysiiyey aabe axmed nuur maxamed oo ku magac dheer gaabay iyo hooyo safiya cali axmed oo ku magac dheer sukrey iyo aweys axmed nuur oo ku magac dheer shiine iyo sheekh nuur axmed nuur ismaaciil axmed nuur qaali axmed nuur iyo gabadheeda salmo cadey iyo ifraax axmed nuur iyo weliba abshir cali axmed cabdisalaan ibraahim iyo weliba shukri axmed nuur hani cabdulaahi dhibis iyo ilyaas axmed raage daahir maxamed cali iyo zakariya maxamed cali dhammaan dadkaas oo ku kala nool dalka iyo dibaddiisa waxay hambalyo u dirayaan xasan ibraahim cali oo ku magac dheer xasan waqooyi iyo muniira maxamed jimcaale oo wiil ugu dhashay dalka sweden gaar ahaan xaafadda hatabori baa layidhi wiilkaas waxaa loogu magacdaray ama lagu magacaabaa akram xasan ibraahim ducada waa xaggiina ayaa layidhi heesta aan codsanayno waa heesta xasan aadan samatar ee damaashaad hees mid kale ka wanaagsanna waanu ku bedeli doonaa haddii kaydka ay diyaar noo tahayna waanu idin ciyaari doonaa marka wiilkaasna waxaan leenahay noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca warqadanna waa tahniyad waxay naga soo gaartay farxiyo cabdishire iyo faadimo cabdishire iyo sawda xasan cusable anfac shagax afdhuub xaawuluul aadan nasro fiile faracadde iyo bashiir macalin siciid bashiir cabdishire cabdiqaadir cabdishire maxamed amiin xirsi ramadaan cabdalla axmed maxamed xasan jaamac tarabi dadkaasoo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad farxad la u dirayaan hooye maryan macalin siciid iyo aabe mahad nuur warsamo oo ay gabre ugu dhalatay magaalada kambaala ee dalka uganda waxay leeyihiin ducaduna waa xaggiina soo barbaar ayaanu leenahay noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhinacii heesaha haye bal noo soo qabo adaan markaa kuusoo weecinaya
waxaan halkan uga jeedaa hiba nuura iyo saalax qaasim waaw maxeestii ereyadeeda in baan ka xastaa heesta haddaan in yar sii dhegaystay falastini haye waxaa ka mid ahaa intaan caashaqa kabayey kordhinta xiisaha ku jeeday wanaagga uun kasbaayey samaha koolkoolinayey yaabkii igu keli ahaayee ma kurbaad ii sahaminaysay adaa kohashada bilaabaye ma haysaa kaalintaadii hm hibana waxay leedahay kaneeco shinidu ka weyne balkaadso karaamo qofkeed ma seegtay balkaadso ayaxa kugu koran koreeye korkaagaan ka arkayaaye kabul dheh karaankay haddaan ku diida karhaya aragtidaada adaa kulule karaaye aniga hay kabakadlayne kumaa tahay kuma aqaanee caashaqa caashaqa keligaa la kowso wacdaraa ka dhacay goobta cododka macaan ee saalax qaasmi iyo hiba nuura iyo
هذلك بناية لبني jira kuko kac dhandhoobiye hadaliga aaminaaya labadii intankada loo badsadaaban haddana kan badhuudhisanaayay kaali intan kada loo badsadaaban haddana kan badhuudhisanaayay kaali jacaylkii aan ka badayba ka sheegay intu fadhiistay jacaylkii aan ka badayba ka sheegay intu fadhiistay inta igu sii kordhaayo dilkilisku igu hayaayo anigu kadiyo xanuunka walaylka iga baxay inta igu sii kordhaayo dilkilisbuu igu hayaayo anigu kadiyo xanuunka kulayba iga baxaay adaku cashada bilaay ma haysan kalinta adaku cashada bilaay ma haysan kalinta
goobtaas haddaynu heestaas ay sida wada jirka ama talaantaaliga ugu luuqaynayeen hibanuura iyo saalax qaasimiintaas kaga nimaada dhankii waraaqaha markan waraaqda gacanteeda ku jirta waa hambalyo aroos waxaa diraya doctor daahir jaamac muuse oo ku magac dheer daljir khadar ismaaciil muuse oo ku magac dheer dhako injineer maxamed cabdiqaadir oo ku magac dheer bare cabdiqani maxamed deeq iyo weliba cabdiraxmaan yuusuf cabdiyare iyo axmed jibriil cabdi oo ku magac dheer ciro nuur cismaan nuux oo ku magac dheer sheekh nuur dhammaan dadkaasi waxay hambalyo u dirayaan maxamed ismaaciil muuse iyo marwadiisa qaaliga ah baa layidhi magaceeda lama soo sheegin waxaan filayaa maxamed ismaaciil muuse marka uu dhegaysto inay marwadiisuna garan doonto in hambalyadaasi dhankooda u socoto laakiin magacooda halkan laguma xusin waraaqda hambalyada ah waxaana tobankii bishii tobnaad laba kun iyo lix iyo toban aqalgalkooda uu ka qabsoomay gobolka gebele allaha ka dhigo qoyskii isku waara ee ubad khayr qaba kala hela aamiin aamiin aamiin warqadanna waxay naga soo gaartaa adeer cali isxaaq xasan iyo adeer ibraahim isxaaq xasan iyo adeer maxamed isxaaq xasan iyo nuur isxaaq xasan iyo ciise maxamed nuur muslime isxaaq xasan safiya isxaaq xasan ayay xabiib ibraahim xasan iyo maxamed nuur maxamed madaxe iyo cabdiraxmaan macalin isxaaq toosilow iyo xuseen cabdi daahir iyo cabdirasaaq xasan maxamed iyo cali aadan mursal qayliyow iyo muumine maxamed nuur iyo aadan maxamed nuur iyo aadan maxamed yarow tarka ayaa la yidhaahdaa iyo xuseen mustafa cali ambiyo maxamed nuur xasan cali subo cabdisalaad ramaan dhammaan dadkaasi oo kala jooga garoowe burtinla baydhabo toosilow korkoor waxay tahniyad dhalasho u dirayaan xasan isaaq xasan iyo shukri xaaji cabdulaahi oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo gobolka baay gaar ahaana xaafadda tawfiiq taariikhdu markay ahayd bishan shan iyo tobankeedii wiilkaasi waxaa loo bixiyey subeyr xasan isxaaq waxaanu leenahay suwiir soo barbaar noqonkii dalkiisa diintiisa anfaca aamiin warqadda xigta ismaaciil warqadda xigta dhankaygana haddaan soo qabto assalaamu calaykum baa lagu soo bilo wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waan salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka waan kaa qaadnay waxaa halkan tahniyad aroos uga diraynaa baa layidhi annagoo kale ah aabbo sheekh rashiid macalin iyo hooyo muslimo sheekh iyo cabdicasiis sheekh sulaymaan cabdiwahaab macalin axmed axmed macalin isaaq maxamed sheekh maxamed rashiid iyo weliba macalin bare maxamed macalin isaaq gaabow iyo suleyqa sheekh sulaymaan iyo suldaano baa layidhi xuseen cali iyo xamdi sheekh rashiid siciid axmed bashiir iyo kamaal gees dheere iyo isaaq galabow iyo yoomow cali iyo isaaq nuurow iyo jeele isgoowe cabdi ilkacase dhammaan dadkaas oo meelo kala duwan jooga waxay tahniyad aroos oo farxad leh u dirayaan cabdiwahaab aadan gaabow iyo caasho cabdiraxmaan aadan oo ku aqalgalay xerada qaxootiga ee dhagaxley xaafadda ee koob iyo toban taariikhdu markay ahayd bishan tobnaad lix iyo tobankeedii sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka ducadana waa dhankeena ayaa layidhi falastiin bal ducadana raaci dhinacii heesaana isku waara ubad khayr qabana kala hela ayaanu leenahay ismaaciil qoyskaasi amiin amiin dhinacii heesaana
ha waa heestan waxaa la yidhaahdaa gabdhuhu ma wada jecla heestan ismaaciilo haye heesaana Waa- hablii jecleen baad inoo soo qabato falastiin Waa main de- rekoodhka main raadiyaha laga horkacaa baad doonaysaa maanta waa Insha deeqa Allah.
axmed raage Haye.
heestan waxaa la yidhaahdaa ha suuroon ha suuroon haddii suuraha la waayo dad dumarkana waa la waayay sal caley ha ha odhan hablo ma jeclee runtaa loo sheegaya runtii diidayaan dhade haye maxay leedahay bal hees- dhinacaade kaga bal soo heesta maxay leedahay dee haa dee ereyada ugu horreeyaana arkayo ana isgeliyey siriqdee dumarow hasuuroon laabta waxaad ka jeceshihiin su'aal maya ha oranina ragna ha isku seegina codka macaan ee deeqa axmed raage
jacaylkan sanada badan dhabarinaay sobardahay kaa sariganay nabsi waa maseexde haddaan la salaaloon shimaha ku sugaya nabsi waa maseexde haddaan la salaaloon shimaha ku sugaya cadceed subax lamoodkii markuu sabaaday mid haddaan soo dhowayn laha maanta silac ma jooge aawey. cadceed subax lamoodkii markuu sabaaday mid haddaan soo dhowayn laha maanta silac ma jooge aawey. aan iskeliyey siirqdee dumaro duuro dabka waxaad ka jeceshihiin suwaalmaya ha odhanina baqdinaha ku seegina aan iskeliyey siirqdee dumaro casuuro dabka waxaad ka jeceshihiin suwaalmaya ha odhanina ragnaha isku seegina sabkay naftaydaen dhahashanaay gacan ku sayray oon sama ku diiday sabkay naftaydaen dhahashanaay gacan ku sayray oon sama ku diiday dhalaantaan dhibsaanaye haddaan siqliya orod xulduu ku raadsaa salaantaan dhibsaanaye haddaan siqliya orod xulduu ku raadsaa markuu sabaaba sheegtayoo baryaasacaa boorsaday haddaan garab ku siin laha maanta silac ma jooge aa, jabay. markuu sabaaba sheegtayoo baryaasacaa boorsaday haddaan garab ku siin laha maanta silac ma jooge aa. aan iskeliyey siiriqdee dumaro duuro dabka waxaad ka jeceshihiin su'aal maya ha odhanina baqdinaha ku seegina aan iskeliyey siiriqdee dumaro duuro dabka waxaad ka jeceshiin suwaal maya ha oranina ragnahay waxaan suuq wareegiyo socodka sheexo saamahayga si xunu diido waxaan suuq wareegiyo socodka sheexo saamahayga si xunu diido salaantaan dhibtaanaye haddaan siqliya orod sicdu ku raadka salaantaan dhibtaanaye haddaan siqliya orod sicdu ku raadka intuusan samirka kaashano dacayga adag ii sir haddaan soo ka coran laha maanta silac ma jooge aawey. intuusan samirka kaashano dacayga adag ii sir haddaan soo ka coran laha maanta silac ma jooge aawey. aan iskeliyey siiriqdee dumaro duuro dabka waxaad ka jeceshiin suwaal maya ha oranina baqdinaha ku seegina aan iskeliyey siiriqdee falastiin de wixii dumarka dhibisa loo sheego qaybti- qaybta dambaan ku dhammaystira ismaaciil haye waxay leedahay salaantaan dhibsanayay mahaddan siqliyo orod suxulduub suxulduub ku raajaa markuu sababa sheegtay oo baryo sacbada horsaday haddaan garab ku siin lahaa maanta maanta silac ma jooga dee wasalla caleh waa halka dhibtaba ka dhacday marka waa iska garanayso haddii hablaha runta loo sheegay waa halka dhibtaba ka dhacday marka runta laga xanaaqayaa ma gabdhuhu runta ma diidaa warqadda xigta halkan waxay naga soo gaartay waxay leeyihiin salaamu calaykum bahda v o a gaar ahaan asxaabta barnaamijka waanu idinka qaadnay ayaanu leenahay wacalaykum asalaam waxay naga soo gaartay hooyo faadimo cabdigeedi iyo hooyo maka sheekh axmed iyo eeda faadimo cali kuusow iyo eeda maryan muuse cilmi shukri xuseen muuse shan iyo tobanka roon ayaa la yidhaahdaa caasho xuseen muuse caasho cuud iyo abdi axmed xuseen muuse iyo abdi aweys cabdiqaadir muuse adeer aadan xaaji ibraahim iyo caruurtiisii adeer maxamed nuur xaaji iyo caruurtiisii adeer cismaan xaaji ibraahim ugaaska la yidhaahda eedda xaniife xaaji ibraahim xilkas iyo eedda xabiibe xaaji ibraahim dhammaan reer xuseen muuse cilmi ugaas iyo reer xaaji ibraahim cismaan oo ku kala sugan daafaha dunida waxay hambalyo dhalasho farxadle u dirayaan qadre xuseen muuse qaali iyo Sh- sheekh zayid ibraahim xaaji ibraahim tamaam oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho bishan aynu ku jirnay oktoobar toddobadeedii wiilkaasi waxaa loo bixiyey sakariya sheekh zayid ibraahim soo barbaar sakariya ayaanu leenahay noqonkii dalkiisa iyo diintiisa iyo dadkiisaba anfaca aamiin aamin waraaqaha dhankayga yaalla haddaan mid ka mid a falastiinay soo qabto dhammaan dadkan hoos ku qoran ayaa layidhi annaguma dee arkayna oo kala jooga dalka iyo dibaddiisaba oo kale ah reer saalax mire reer ismaaciil sharaf reer cabdi cartan reer carab aan idhaahdee cadan iyo reer xirsi suge iyo reer cabdi cilmi sharmaake siciid qalinle iyo xaaskiisa deeq axmed maxamed iyo xaaskiisa cabdiraxmaan muuse caamir iyo weliba jibriil xoosh iyo xaaskiisa maxamed daaheeye iyo xaaskiisa bahje isaaq cumar sitiin maxamed saalax dhammaan dadkaasi waxay hambalyo kal iyo laab ah u dirayaan meherka mudane zakariya carab cadan zakariya suxufi iyo marwo foosiye saalax mire oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa gaar ahaan hoteelka safaari taariikhdu markay ahayd bishii sagaalaad aynu soo dhaafnay afar iyo labaatankeedii sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka waraaqda haatan ayayna soo gaadhay qoyskaasna waxaan leenahay noqda kuwii isku waara ubad khayr qaaba kala hela aamiin aamiin aamiin
warqadan waxay naga soo gaartay waa hambalyo meher waxaa halkan ka diraya waalidiin iyo walaalo hooyo sakorey maxamuud ayaa lagu bilaabay iyo aaba xaaji cabdulle maxamed iyo eedda xaliimo sheekh nuur hooyo mulka cabdulle iyo aaba maxamed xasan iyo maxamed xaaji cabdulle iyo maxamuud xaaji cabdulle iyo aadan xaaji cabdulle iyo dalbar xaaji cabdulle siid cali xaaji cabdulle shariif xaaji cabdulle yaasiin xaaji cabdulle faadimo xaaji cabdulle iyo seygeeda iyo caasho xaaji cabdulle iyo seegeeda iyo xamdi xaaji cabdulle iyo seegeeda iyo ifraax xaaji cabdulle iyo seegeeda iyo shukri xaaji cabdulle iyo seegeeda samiiro xaaji cabdulle iyo seegeeda dhammaan reer xaaji cabdulle maxamed yabarow waxa ay halkan hambalyo uga dirayaan nuur cabdulle maxamed iyo waxay yidhaahdeen iqra maxamed xasan oo meherkooda uu ka dhacay degmada shibis noqda kuwii isku waara ubad kheyr qabana kala helaa aamiin ayaanu leenahay dhinacii heesaha falastiini haddaynu jaleecnona
waa hees uun hadda dabka ka- laga soo qaaday ismaaciil miyay kulushahay waa u malaynayaa haye hees hees shidanay dhahaan Hees dhalinyarada luuqadda dhalinyarada haddaa isticmaalno yaa soo qaaday waxaa soo qaaday fanaanka maxamed bikey waxaan filayaa ereyadan wax sameeyey weersame eryadan waxaa sameeyey weersame igadaa naftayda ay hadallada nacbeerka maanaa nal kuu baxay dabka siiyo naaqusay maanaa naq iyo roob dhul nabadle kaa raray noloshaa sidaasahe maxaad iiga nixisaa qalbi aan nanaba iyo gujisaa xasuustoo dib miyay u soo noqon maalmihii naruurada waaba tageenba codka macaan ee bk aan wada dhegeysan
igadaa naftayda hadallada nacbeerka igadaa naftayda hadallada nacbeerka maanaanal kuu baxay dhanka siiyey inaa qusay dhanka siiyey inaa qusay igadaa naftayda hadallada nacbeerka igadaa naftayda hadallada nacbeerka maanaanal kuu baxay damka siiyey inaa qusay damka siiyey inaa qusay maana maana naqiyo roob labaad le kaa raray idarkiyo jacaylkii jacaylkii maanaa u neefuray maanaa ninkii baray ninkii baray ka naqaystay qayrkeed maana maana naqiyo roob labaad le kaararay idarkiyo jacaylkii jacaylkii maanaa unii furay maanaa ninkii baray ninkii baray naqaystay qayrkeed noloshaa sidaase maxaad iiga naxisaa qalbi aan nabnabaya mujisaa xasuuste dimiyey u soo noqon u soo noqon maalmihii naruuradu noloshaa sidaase maxaad iiga naxisaa qalbi aan nabnabaya mujisaa xasuuste miyay u soo noqon u soo noqon maalmihii daruuradu igadaa naftayda hadallada nuxuusta igadaa naftayda hadallada nuxuusta maanaa nasiibkiyo qadar qoran nagan kara qadar qoran nagan kara igadaa naftayda hadallada nuxuusta igadaa naftayda hadallada nuxuusta maanaa nasiibkiyo qadar qoran nagan kara qadar qoran nagan kara kaana xiwaye saacadii nuglaysaa inta uu ni ragi taro ni ragi taro anigoon ka noogeyn maxaa nabarka aan dheeyey aan dheey narugo shidaysa kaanaaxi waaye maxadii nuglaysaa inta uu ni ragi taro ni ragi taro anigoon ka noogay maxaa nabarka aan dheeyey aan dheey narugo shidaysa noloshaa sidaase maxaad iiga naxisaa qalbi aan nabnabayaa nujisaa xasuustee dimiyey u soo noqon u soo noqon maalmihiin daruuradu noloshaa sidaase maxaad iiga naxisaa qalbi aan nabnabayaa nujisaa xasuustee falastiin wuu egtay heestaasi heestaa waa laga soo qaaday ninkaba
okay ismaaciil warqadda xigta ballankaagi noo soo qabo falastiin hadda waraaqda soo qabto marka hore waxaan halkan ka salaamaynaa ayaa la yidhi dhammaan shaqaalaha laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka xiisaha leh ee hambalyada iyo heesaha daandure iyo falastiin ayaa la yidhi daandure waan u qaaday salaanta falastiinna waa idin maqlaysaa waana idinka qaaday salaan kadib waxaa annagoo kale abaa la yidhi adeer maxamed xuseen axmed oo loo yaqaano maxamed toosweyne iyo xaaskiisa adeer maxamuud aadan axmed iyo xaaskiisa adeer cabdinaasir aadan axmed adeer khayrudiin aadan axmed yacquub xuseen cabdi oo loo yaqaano yacquub buure iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa cabdi shakuur amiin cabdi oo loo yaqaano jilibey iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa maymuun aadan axmed iyo carruurteeda khayro xuseen axmed iyo carruurteeda axmed xuseen iyo weliba carruurtiisa hooyo maryamo xuseen cabdi iyo carruurteeda adeero yuusuf mukhtaar isxaaq iyo xaaskiisa dhammaan dadkaasi oo kala jooga muqdisho garowe iyo hargeysa iyo weliba dalka jabuuti iyo weliba magaalooyinka baydhabo bardaale waxay halkan tahniyad aroos uga dirayaan mudane cabdinaasir axmed xuseen iyo iyo marwada alza mustaf maxamed oo arooskoodu ka dhacay gobolka bay bishan oktoobar toddobadeedii sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka noqda kuwiis ku waara ubad khayr qalabka hela aamiin aamiin markana warqadana waxay naga soo gaartay dabcan magaalada baydhabo waxaa diraya adeer cali isxaaq xasan iyo adeer ibraahim isxaaq xasan iyo adeer maxamed isaaq xasan iyo nuur isaaq xasan iyo ciise maxamed nuur muslime isaaq xasan iyo safiya isaaq xasan iyo iyo xabiib ibraahim xasan iyo maxamed nuur maxamed madaxey iyo cabdiraxmaan macalin isxaaq xuseen cabdi daahir iyo cabdirasaaq xasan maxamed iyo cali aadan mursal iyo muumin maxamed nuur aadan maxamed nuur iyo aadan maxamed yarow iyo xuseen mustafa cali iyo ambiye maxamed nuur iyo xasan cali subow iyo cabdi salaad raaman dhammaan dadkaas oo kala jooga meelo kala duwan oo soomaaliya ah waxa ay hambalyo dhalasho u dirayaan xasan isaaq xasan iyo shukri xaaji cabdulaahi oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo gobolka baay gaar ahaana xaafadda towfiiq soo barbaar ayaanu leenahay wiilkaasi waxaa loo bixiyey subayr subayr noqonkii dalkiisa diintiisa iyo weliba dadkiisa anfaca aamiin asalaamu calaykum oo waraaqdana lagu soo bilaabo calaykum asalaam v o s soomaali gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyadii heesaa waan salaamaynaa waan idinka qaadnay ayaan leenahay oo waraaqdii dhankayga ugu dambeysay waraaqdani falastiinay halkan tahniyad dhalasho ayaa markaa waxaa ka diraya dhammaan dadka kale ah reer aadan baryare oo kale ah shukri aadan baryare iyo faadumo aadan baryare iyo xaawo aadan baryare iyo luul aadan baryare iyo weliba cabdi aadan baryare iyo hooyo nuurto aadan iyo maxamed xasan iyo xuseen xasan maxamed iyo nuurto xasan maxamed iyo nimco soomane iyo carruurteeda iyo saygeeda mudane caato ayaa lagu soo qoray dhammaan asxaabtan waxay tahniyad dhalasho u dirayaan macalin mukhtaar xasan maxamed iyo afadiisa daahiro marxaale ayaa lasoo qoray oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga ee dhagaxley xaafadda ee koob iyo toban wiilkaas waxaa loo bixiyey mucaad macalin mukhtaar xasan ducadana waa xaggiina ayaa lasoo raacay falastiini ducada iyo heesa israaci
soo barbaar macaad ayaanu leenahay noqonkii dalkiisa iyo diintiisa anfaca haye
dhinacii heesaha raacdo wayliidataye diibaanekaale waaw waaw dib maanta meelo dhaadheer baad ku noqotay Haye.
heesihii horaanba arkayo maanta gacanta aad baad keydka u dhex gelisay waa faadumo cabdulaahi maandeeq
heestaasi ayaana gabogabo u ah barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha toddobaadkan waxaa idinla socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo falastiin axmed iimaan tan intaan dib damba ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena waxaan iskaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Thank you.